welib waa shaqo adag in la qowdo ama laka shaqaysado taasoon aan fududad ka baraday ka shaqeyooshe waa welib waa shaqada dhismaha guryaha eeyo ka shaqaysadaayaan boqolaal dhalinyaree xirfadleyda ka shaqeeya sida dhismaha guryaha magaalada baydhabo yana sidee in la kaalmay kureed markii oo qabada sheeldiyo kula kulmenga shaqadan arag soo ii shiid gaado ii walaaso maywa ilaah marsi jire walbadna oo ka shaqey jira oo shiid gaado ii arag argado ii walaasde badnan hoolkada midhihi walaayoolee walbadna oo dhibaatid mad oo dadeenasna jirta oo rafaad oo adduun oo la kulma walaaq yay jira sagaaru baloonaysado yari afar jir ii shan jir meelo iyo yashaliin shaqo faaliliisyo shaqadunta loo bedelo yaan baahana
marmusbaara imad wala shiida iyo walbirikadhoow madseedha iyo mad oo jiwaara miilokoodhaasi amaleg inta shaqa abuuriye insamaydo shaqo in bedelo fada shaqada dhismaha guryaha weliba waa shaqayo ku noolyiin boqolaal dhalinyare oo ya kamaaraya ayaan noollo qoosas iyo balse ya adagtay in laku hela qarash badan oo la kamaaraya xaaladaha